sheekh ilaahay ka jazaa'i siiyo hadallada wanaagsane cilmiga ku dhisan waanadana xambaarsan ee dhegaheenna u maqashiiyey wax badan ku dari maayo waxaan biidni illaahi subxaana wa tacaala sheegi doonaa afar qodob oo kooban oo ku saabsan tusaalayaal aynu ka soo qaadanno dhaqankii salafka salafkuna waa ciddaa laynoo sheego rasuulkaaba calayhi salaatu wasalaam u horreeya iyo saddexdii qarni ee ummadda nebi maxamed u horreeyey u khayr badnaa cilmi ahaan caqiid ahaanna u toosnaa camal ahaanna u suubanaa waddadooduna ay ahayd waddadaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanay ee raalli uu kaga noqday jannana ay ku gaadheen waajibna ay tahay qof kastoo muslim inuu ku daydo isla markaana waddada qudha ee muslimiintu ay kaga bixi karaan khilaafka iyo khalkhalka oo haddii lagu koobsan lahaa oo lagu eekaan lahaa tafsiirkii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam hadal ahaan iyo camal ahaanba uu ka bixiyey qur-aanku oo hadalka ilaahay ku soo degay iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale sidii ay u fahmeen rasuulka ay uga barteen saxaabadiisu iyo qaabka ay u dhaqangeliyeen axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafba mu yimaadeen khilaafku wuxuu ka dhashay in qur-aanka iyo xadiidka nebiga qofba sida uu doonaya u isaga fasirto ciddii u horreysay arrintaa bilowdana waxay ahaayeen alkhawaarij khawaarijta iyadoo saxaabadii rasuulku ay nool yihiin oo ay joogaan ayaanay waxba ka weydiin qur-aankii saxaabadu ay goobjoog u ahaayeen soo degitaankiisa iyo xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ay ka maqleen ee iyagu ra'yigooda iyo aragtiyoodu siday la noqotay ayay iskaga fasirteen tusaale waman lam yaxkum ma anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun aayadda qur-aanka ah saxaabadii rasuulku oo ibnu cabbaas oo tafsiirka qur-aanka ilaahay uu baray nebiguna ugu duceeyey tafsiirku ku fasiray iyo kii khawaarijtu ay ku fasireen waa firqadii u horreysay luunsanayda soo baxday waa laba tafsiiroo kala fog ibnu cabbaas wuxuu yidhi kufriga halkan lagu sheegayaa diinka bax maaha waxaa looga jeedaa waa shabihitaan gaaladii la shabahay oo dhaqankoodii la yeeshay khawaarijna waxay yidhaahdeen kufriga waxaa looga jeedaa diinka bax oo ninka madaxweynaha ama madaxda ah qof kastoo meel ka taliya hadduu aayad qur-aana khilaafo ama xadiis nebi walow haba rumaysnaadabe waa gaal bay yidhaahdeen qof kasta oo muslima oo dembi sameeya waa gaaloobo diintii waa ka baxay taa waxa ugu xigteena waxay noqotay dadkii markay gaalaysiiyeen ee dhiiggoodii xarashadeen oo saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ayay laayeen cali bin abi aalib bay dileen mucaawiya bin abi sufyaan dilkiisa waa isku dayeen waa dhaawaceen laakiin umaanay suurto gelin nahrawaan meesha la dhahdo waa kii kula dagaalamay cali bin abi aalib radia allahu canhu isagoo amiirkii muuminiinta saxaabadii kalena ay la socdaan ilaa maanta taasaa taagan oo qofka kule war salafkii aynu raacno wuxuu ku leeyahay haddaa markaynu fasirayno tafsiirkii ibnu cabbaas midaanan yaynaan ku fasirin oo qofka sharciga ilaahay khilaafay ama madax ha noqde ama mija ha noqdee qof dembaabay horta waa yahay laakiin hadduu diintii rumaysay oo aanu dafirsanayn gaal maaha waxaa dhinaca kale yaalla kuwo khawaarijta waddadoodii haya odhan waman lam yaxkum anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun qof kasta oo shareecada qodob ka mida khilaafa kuu doonayaba ha noqdee waa gaal fahamka sooma arkaysa say u kala duwan yihin tafsiirkii saxaabadiya tafsiirka noocaas waa tusaale dhowrka qodoba anugu aan rabo inaan tusaalayaasha ka bixiyo waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala diinta nebi maxamed uu ku soo dejiyey laba asal bay leedahay oo ku qotonto asala koobaad wuxuu yahay an yucbad allah waxdahu laa shariika lah ilaahay oo qura in la caabudo oo ilaahay iyo cid kale shuraaka aan laga dhigin ama xaq ilaahay u leeyahay cid kale aan loo leexin laa ilaaha ila allah oo macnaha ay tilmaamayso asalka labaadna waxa uu yahay an yucbad allahu bima sharaca calaa lisaani rasuulihi sala allahu calayh wasalam waa in ilaahay lagu caabudo wuxuu jideeyey ee nebi maxamed ilaahay uu inoo soo mariyey ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay ama uu sameeyey ilaahay uu ku caabuday ee laga arkay muxamedun rasuulullah macnaheeduna waa intaas muxamedun ashhadu anna muxamedan rasuulullah markaad leedahay macnaheedu wax kale maaha anigu waxaan waxaan raacaya oo qura ilaahayna aan ku caabudaya intuu ku caabuday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana taa macnaheedu noqonayaa wax kastoo la leeyahy diin baa laga dhiganayaa ilaahay baa loogu dhowaanayaa jannaa lagu doonayaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aanu inoo sheegin ama aanu inooga horrayn oo aanu samayn magaca la doonayaba ha loo bixiye inuu yahay bidcadii nebigu uhi wayaakum muxdathaati lumuur waxayba diinta lagu soo daray iska ilaaliya oo ay tahay qofka muslimkaa inuu ka ka ka fogaado oo uu kana digtoonaado waayo nebigu dalaalu ku sheegay lumitaan waddadii saxda ahayd laga lumay waana tacab khasaar dadkaa hore wanaagsan oo saxaabadii rasuulkuba ay u horreeyaan labadaa qodobba aad bay ugu dadaali jireen keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala iska ilaalinta shirkiga noocyadiisa oo dhan iyo raacitaanka sharcigan in sharcigan la raaco waxaan la iska jidaysan waxna aan la hal abuuran diintu hal abuur uma baahna adduunyada hal abuur u baahan diintu waxay u baahan tahay in maadiga iyo wakhtigaa tegey wixii diinaha la eego dib loo eego isaga la raaco wayo diin dhammaystiran ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka geeriyooday ilaahay baanayna amray siduu sheekhuba akhriyey ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni awliya intii laydiin soo dejiyey un raaca buuhi ilaahay subxana wa tacaala inta laynoo soo dejiyo waxaa qur-aankaa ku yaala ama xadiiska nebiga weliba saxiixa ah ee nebiga ka sugnaaday ku qoran wixii kaloo dhan ha raacina buuhi ilaahay subxana wa tacaala saxaabadii rasuulku waa kuwa aynu kaga dayanayno fahamka diinta iyo dhaqangelinteeda qodobka aad bay uga hadleen cabdillaahi ibnu mascuud radia allahu canhu saxaabadii waaweyneyd ee cilmiga badnaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam muddo la rafiiqay ayuu ka mid ahaa wuxuu odhan jiray ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitu war sharciga nebi maxamed lagu soo dejiye un raaca waxna ha bidcaysanin oo idinku ha bilaabanina waayo idinka laydinma dirin sharciyeyn iyo jidayn hawsha waa laydinkaga filaaday oo arrinka ilaahay baa dhameeyey waxaa idinka laydinka fadhiyaa waa sharcigaa dhammayska tira inaad raacdaan saasay dadka u dardaarmi jireen in la raaco sunnihiiyo waddadii nebiga bidcadana la yska ilaaliyo cuhmaan ibnu alxaadir waa taabici ayse soo gaadheen saxaabiga cabdillahi ibni cabbaas sadaarami uu wariyey wuxu uhi waxaan u tegay cabdillaahi ibni cabbaas oo waxaan ku udhi awsini ii dardaara cabdillahi ibni cabbaas wuxuu yihi calayka bitaqwa allahi walistiqaama qof ilaahay ka baqo oo diinta ku dhaqma noqo waddadaa ilaahay kuu jideeyana ku toosnow ittabic walaa tabtadic intii laguu jideeye uun raac waxna ha bilaabanin oo aduu mid bidco bilaabo cibaado cusub jideeye ha noqonin mid cid kale ay bilaabatay bilaaba bilowday oo khaldanaydna ha kaga dayanin oo ha ku raacin cabdullaahi ibnu cumar isaguna waa saxaabi kale aanu garanayno cilmiga iyo qadarka iyo sharafta iyo qiimaha uu lahaa waxa isaguna u yihi radia allahu canhu isagoo mawduucan ka hadlaya laftiisa in intii la jideeye uu lagu ekaado oo ciddi in laeg ama ka yarba aan la dhaafin qofku wixii la qurux badnaadaba aanu diin ka dhigan wuxuu ihi kullu bidcatin dalaala wa in ra'aaha annaasu xasana wax kasta oo diinta lagu soo daray waa lumitaan iyo baadiyow waddadii saxda ahayd baa laga lumo laga baadiyow walow dadka ha la qurux badnaato waa sidaad arkaysaanoo maanta bidcooyin badan ayaa dadka la qurux badanoo marka ay maqlaan ama ay arkaan iyadoo la samaynaya ay jiboonayaan waana wax waswaas shaydaan ku ku dhisan saxaabadii rasuulkuna sa aad maqlayso ayay uga digi jireen qofka ay arkaan isagoo wax bidca ah walow magac wanaagsanba ha lahaado cibaadaba ha u muuqdee samaynaya waa ku qabsan jireen cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhu ayaa ninbaa agtiisa ka hindhisay ninkii wuxuu yidhi alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah ilaahay baan ammaanaya mahadnaqna u jeedinaya alxamdu lilaah nebigana salligiisii waa raaci arrinkaasi maidinla qurux badan yihi alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah qof qof wal oo aan shareecada garanaynba waa waxla qurux badan nebiga in lagu salliyaana diintay ka mid tahay laakiin meelaan lagu odhan nebiga si gaara ugu salli oon laguu jidayn adigu inaad jidaysto lama ogolaa cabdillahi ibni cumar wuxuu yihi wa ana aquulu alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah aniguna ilaahayna waa u mahadnaqaya nebigana waa ku salliyaya salliga nebiga nin diidan nin diidan ma yihi walaakiin maa hakada callamanaa rasuulu llah laakiin rasuulka ilaahay sidaanamu barin oo muu odhan markaad hindhistaan waxaad tidhaahdaan alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wuxuuna baray alxamdu lilah ziyaadada dheeraadka ka daa ha ku darin alxamdu lilah calaa kulli xaal iyaduna waa soo aroortay alxamdu lilah calaa kulli xaal buu rasuulku nabare buu ihi cabdillahi ibni cumar radia allahu canhu waxaa la mida saciid ibnu musayib markuu arkay nin tukanaya salaad suura ahaan ka duwan salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi addoonka ilaahu salaaddaa iska daa hadda waa salaad iyo naarta ku gelina dad fara badani maanta siday odhanayaan oo kale ayuu yidhi ma salaad baa naarta ku gelaya qofku waa inuu isweydiiyo salaaddu ma tahi mid laguu sharciyeeyey mise maaha salaad ba ha noqotay haddaan laguu jidayn oo laguu sharciyeyn dee naar baad ku gelaysaa haddaad tidhaahda salaadda subax lix rukuucood baan u yeelayaa ka war waa khayru rukuucdu ee ha badatee iyo toban sujuudood midiiba shan jeer baan sujuudaya salaadaasi ma naar bay ku geenaysaa mise janna khilaafka aada nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaaftay ee siduu u tukaday si aan ayn aada u tukanayso kaasaad naar ku gelaysaa buu ku yihi saciid ibnu musayib maantana muslimiinta waxaa cilmigooda iyo camalkoodaba aada u maasheeyey bidcooyinka waxaan diintii ka mid ah inuu diin laga dhiganayo qofka muslimka ay xaaladan oo kale waa inuu aada u digtoonaado oo wuxuu hubo diintii nebi maxamed uu ka dhintay inuu ka mid yahay mooyaane wax kale aanu ku cibaadaysan diinna aanu ka dhigan ilaahayna subxaana wa tacaala aanu ugu dhowaan qodoba kale tusaalayaasha kooban ay naga siinaya wuxuu yahay saxaabadii rasuulku iyo dadkaa hore wanaagsanaa waxay ahaayeen dardaarmina jireen waxa loo yaqaano waraca alwarac waracu waa maxay waracu waa aakhira ilaasha waa tarku maa takhaafu dararahu fi laakhira wax kastoo aada isleedahay aakhiraa lagu qabsan doonaa oo dhibaato uu kuu keeni doonaa wax kastoo aada ka shakido xaaraannimadiisa iyo xalaalnimadiisa xaqnimadiisa iyo baadilnimadiisa inaad dib uga istaagto waayo saasay nabaddu ay ku jirtaa badbaadaduna ay ku jirtaa waracu wuxuu galaa nudqiga ama dhawaaqa iyo hadalka oo qofku hadal kastoo uu isleeyahay mala aakhiro waa lagu qabsan doonaa hadalkaa walow taas iyaanay u caddaanbee waracu waa inuu iska ilaaliyo waa waracu lisaan waracu wuxuu galaa ma'kalka iyo mashrabka iyo malbaska iyo markabka iyo maskanka qofku wuxuu cunayo wuxuu cabbayo wuxuu gashanayo meesha uu gelayo gaadiidka uu fuulayo iyo magsabka wuxuu shaqaysanayo u tabcanayo ayuu waracu galaa waxa ay odhan jireen dadka hore wanaagsanaa wa khayru diinikum alwarac diintiinna waxaa u khayr badan oo wanaagsan waraca waraca waxaa ka mida inaad iska ilaaliso bidcadoo digtooni aad kaga jirto oonad ilaahay ku caabudo waxaad ka shakisan tahay xaqnimadiisi iyo diintii nebi maxamed lagu soo dejiyay inuu ka mid yahay haddaan dhowr tusaale ka bixiyo waracoodii abubakr radia allahu canhu ummadaha ilaahay ambiyada u soo diray waa qofkii u fadli badnaa nebiyada ayuunbaa ka fadli badnaa iyo rususha ilaahay u soo diray wuxuu nebi aadam dhalay qof kale oo ka fadli badani ma jira abubakr radi allahu canhu cumar baana derajo ahaan ku soo xiga nebi maxamed baa yidhi abubakrin wa cumaru sayida kuhuuli ahli ljanna abubakar iyo cumar iyagaa u fadli badan hormoodna u ah garhmadoobayaasha jannada gelaaya axaadiis kaloo tiro badanna waa ku soo aroortay abubakar alle kacabsigiisii khushuucdiisii siduu diinta ugu nusreeyey nebi maxamed u garab istaagay waa mid taariikhda ku xardhan oo qofka muslimkaa akhriya ama dhegaysta aan ka qarsoonayn abubakar wuxuu lahaa nin addoon ah oo magaaladaas si galoo soo shaqeeya wuxuu soo helaana abubakar u keeno kharaaj baa la idhahdaa maalin buu ninkaasi xoolo keenay abubakar uu cunay radia allahu canhu isagoo aan weydiin waxaan xaggaad ka soo shaqaysa abubakar calooshiisa markii cuntadaasi ay gashay ayaa ninkii uu ku ihi waxaanaad cuntay miyaad garanaysaa abubakarow wuxuu ihi maya wuxuu ihi takahantu lirajulin fi ljaahiliya wamaa uxsinu lkahaana walaakinii khadactuhu intaanu ilaahay nebi maxamed inoo soo dirinoo casruljaahiligi aynu ku jirray ayaa nin maalin u faaliyey buuri weliba ninka waan harowsadee faalkana maan aqoonba marka labu isku darsaday wuxuu ku shaqaysanay waa faal haddana isagii aanu garanahayn oo qofkii uu ku khaldaayo marka ninkii baanu maanta kulannayo faalkii beriga mushqaayadiisii buu isiiyey ta aada cuntay xalooshaada gashay wey oo xoolo faal laga soo tabcay waxa aada cuntay abubakarow innaga maanta waxaa laga yaabaa dee qofka ugu ladana inuu idhaahdo anigu maana ogeyn oo kuma dembaabayo adaa i qariib adiga ayaa dembiga leh abubakar radia allahu canhu fartuu isgeliyey wax allaale wixii calooshiisa ku jira ilaa dhulka uu ku hubsaday oo uu is yidhi malaa waxba kuma harhsana inuu iska matajiyo muu joojin inay xaaraani calooshiisa gasho si ay ku gashaba ayuu iska ilaalinaya abubakar radia allahu canhu waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam yidhi ayumaa laxmin nabata bisuxtin fanaaru awlaa bihi sida kacab ibnu cujra uu ka wariyey hilib kastooo qofka booli iyo xaaraan kaga soo baxaa naarta ayaa cunaysa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu amiirkii mu'miniinta isagoo ah markii ay futuuxaadku dhaceena muslimiintu qaniimooyin badan ay heleen raggii muhaajiriinta ahaa ee diinta ku soo tabcay u soo dhibaatooday mushahar buu u qoray nin walba afar kun buu u qoray inankiisii cabdullaahi saddex kun iyo shan boqol buu u qoro shan boqol buu ka jaray oo raggii kale sifadaa hijirada ay wadaagayeen uu ka hoosaysiiyey arrinkaasaa lagala hadlo waxaa lagu yidhi cabdullaahi isagoo muhaajiriintu ka mid yahay maxaad isaga mushaharkiisa uga yaraysa kuwa kale muhaajiriinta ah wuxuu idhi innamaa kaana gulaaman haajara bihi abawaabu hijirada iyo qaxoontigii diinta lala soo qaxay ee lala soo cararay sida raggaasi ugu soo dhibaatoodan isagu ugumuu soo dhibaatooda waayo isagu inan yar buu ahaayo aabbihii iyo hooyadii baa waday oo daadaahadii markaa raggaa la simi maayo tusaalayaal badan oo kalena waa jiraan oo tusinaya warac iyo xalaal miiradkii saxaabada iyo waxay xaarannimadiisa ka shakiyaan qowl iyo ficil siay isaga ilaalin jireen maxamed ibnu siiriin waa taabici anas bnu malik radia allaahu canhu oo saxaabiya ardaygiisu ahaa mowlana waa u ahaa oo aabbihiiba addoon u ahaan jiray anas bnu malik nin ganacsadaa buu ahaa ganacsiga ka shaqeeya haddaad akhriyo taariikhdiisa siira calaamu nubala iyo kutubta kaleba ku taalla sida xilyat alawliyaa waxaad arkaysaa tusaalayaal la yaab leh oo waraciisa muujinaaya saliid buu soo iibsaday saliid ku jirta weelal kala duwan joogag ama caagado dabeetana weelalkaa mid ka miduu ku arkay jiir jiir ku jira oo baktiya saliiddii oo dhan wuxuu ihi halla afrog wuu qubay gebigeeduba waayo wuxuu ihi waxaan ka baqanayaa in jiirkaasi uu ka soo raacay meeshii saliidda lagu miiraayey oo weelka saliiddan oo dhan gebigeeda u wada dhex marayba taasaan ka baqanayaa anugu ha la daadiyo dayn badan baa lagaga yeeshay gabadh baa ku yeelatay taa daraaddeed baa ayaa maxamed ibnu siriin loo xidhay ka warrama waraciisa awgi laakiin waa ka faa'iidoo allah hortiina wax weyn buu kaga helayaa qofka shay ilaahay daraaddii uga taga wax ka khayr badan buu ilaahay ugu beddelaa sharafna ilaahay waa ugu yeelo maanta way innagaa ku ammaanayna iyadood og tihiin quruunta inoo dhaxaysay inta ay leeg tahay shaki yidhaa shaki yari hadduu soo galo ganacsigiisa faraha ayuu ka qaadi jiray siddeetan kun oo dirham ganacsi ama tijaaro uu ka macaashay ayuu gebigeediiba baabiyu bixiyo gacantiisa ka saaray waxaan ka shakiyey buuhi qofkii aan ka iibsaday asalkeeda halka uu ka keenay maantana dee xaalku siiya waad arkaysaa waxaa laga yaabaa kahudheelku hadduu baranbaro ku arko inuu ka tuuro inu dhama waxaa soo raashinaan qubi karaya oo dadkii waxa weeyaan u qariyo kuwa caanaha iibinaya haddii qorrata ku dhacdo waxaa laga yaabaa inay ka saaraan waxba lagu noqon maayo dadku waa beerkooda adag oo iska adkaysi badan yeere caanaha iska khasaarin maayo bal maanta waxaynu arkaynaa waxa xaaraannimadiisu ay caddahay ayaa dadki iyadoo laga waaninaayo haddana ay u badrheedhayaan wixii shakiga lahaa bay u badrheedhayaan culimmada laftoodu horena maaxanmale halkan aan uga sheegay ama meelo kale shayga inay ka eegaanoo qura maaha maxalaal baa mise waa xaaraan dadku markay weydiiyaan waxaa loo bahan inay ka eegaan xagga waraca iyo diin ilaashiga iyo shaygani qofka mafsadada uu ku yeelanayo dhaa waxaasi shakii buu leeyahay iska daa iyagoo ka duulaya taladii nebi maxamed uu yidhi daac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii shaki kaa gala iska daa waxaad u guurtaa wixii aan shaki lahayn waxa aan shakiga lahayn xalaalnimadiisu ay caddahay ee xaaraanta ama waxa shakigila aad kaga maarmi karto ayaabuu ilaahay subxana wa tacaala kuu waasiciyey oo uu ku badiyey marka waxyaabaha aynu leenahay salafka ha lagaga daydo waracaasi waa mid ka mida cabdullaahi ibnu mubaarak taabiciinta raggii soo gaadhay buu ka mid ah nin caalima oo mujaahida oo cibaado badan oo ganacsado ah taajira oo ganacsigiisa macaashka iyo faa'iidada iyo xoolaha uu ka helo ilaahay diintiisa ugu nusreeya isagoo jooga shaam oo dhulkan hadda suuriya iyo falastiin iyo dhulkaasaa shaam lo odhan jira iyo qaybaadda sacuudiga ka midiba waa shar ayaa nin buu qalin ka ammaanaystay qalin safar dheer buu dheer buu galayoo wuxuu tegey marwa marwa halay ku taalla eeraan bay ka shaysaa maanta oo mashriq iyo maqrib bay kala yihiin halka uu ka yimi iyo halka uu tegey halkaa markuu gaadhay buu qalinkii u arkay halkaasuu dib uga soo lugeeyey si uu ninkii qalinkii ugu celiyo maanta innaga maxay nala tahay hadduu qof qalin kuu dhiba tira waxbaan ku yaro qornaad isku ilowdo adoo waxba aanu jirin baad tira waa qalina macno ma lee iska daa waan iska qaadanayaa qofkii waxa laga yahao raalli ka ahayn waana xoolo qofku uu leeyahay haba yaraadaanbe rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi midkiin xoolaha walaalkii yaanu qaadan laa yaakhud axadukum casa akhiihi ilaa bitiibi nafsin minhu usha walaalkii midkiin yaanu qaadanin isagoo raalli kuwa inaad qaadata mooyaane yaryaraysi ma laha kaasaa laga yaabaa ila dulmi baad ku qaadatee inaad naar ku gasho marka waracu waa arrimaha muhimkaa casrigan aynu nool nahayna aadka u maqan waxyaaba inuu maqnaada sababeen waxaa ka mid a adduunyada dadka quluubtooda ku weyn aakhirada qaflad weyn baa lagaga jiraa oo aakhira ilaashig iyo aakhira in loo xisaabtamo wixii aakhiro dhibaato soo jiidi kara la iska ilaaliyo laga digtoonaado taas aada iyo aada u yar waxaa ka mid a tusaalaha tusaalayaasha kooban ee ka mid ahaa camalkoodii iyo dhaqankoodii dadka wanaagsan ee magacooda asalaf lahaa saxaabadii taabiciinta iyo atbaacu taabiciin magacaan waxay kula baxeen ummaddan inteeda kale ka horreeyeen wakhti ahaan bay uga horreeyeen iimaan ahaan bay uga horreeyeen cilmi ahaan iyo camal arintaba waa uga horreeyeen waxaa ka mid ahaa waxay aada u jeclaayeen in ilaahay la addeeco oo rabbi subxaana wa tacaala amarkiisa la waafaqo waxaa aada u dhibi jirtay in sharciga ilaahay la khilaafo nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam arrinkaa hormood ugu ahaa oo idan tuhikat xurumaat ullaahi qadib ilaahay subxaana wa tacaala marka diintiisa meel lagaga dhaco nebigu waa cadhoon jira cadho markaa ka muuqata haddii isaga si gooniya wax loo yeelo shakhsiyaddiisa meel lagaga dhaco rasuulku ma cadhoon jirin waa dul qaadan jira waa sabri jira laakiin diinta ilaahay haddii la khilaafo aada buu uga cadhoon jira waayo ilaahay in la caasiyo oo rabbi laga cadhaysiiyo ayaanu oggolayn arrintaasina marba waxay leegaanaysaa qofka iimaankiisu intuu leegyahay walihaada nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka saxaabada ka mid ee wax shareecada khilaafsan uu ku arko kuma eegi jirin xataa haddii qofka jahli u geeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka waanin jira ninkii reermiigaa masaajidka soo gale ku kaajay sida xikmadaysana rasuulku uga waaniye waa garanayna arrinkaas inuu arrinkaasi khalad yahayna uu baray saxaabada qaaroo iyagoo aqoon leh khaladaad ay ka dhaceen hadalkaabuu rasuulu ku adkeeyey mucaadi ibnu jabal markii salaaddii cishaayey qiraa'ada uu dheeriye suuratulbaqara u akhriyey afatanun anta yaa mucaad mucaadow ma dadka ad diinta ka eraysa aad ka fitnaynaysa dadka waxaa ku jira mid weyn mid taag daran mid xanuunsanaya mid dan leh oo degdegaya adu dano awrbaaba u xidhan sida ninkaa mucaad soo ashkateeyo kale dadka haddaad tukiso salaadda u khafiifi buuli khafiifintana rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagaga dayanaya ee ma aha dadka dookooda mid looga dambaynaayo sidii nebigu salaad walba u tukaday ila isagaa ummadda imaam u ahaaye ayaa khafiifintu ay ku jirtaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay caaisha radia allahu canha oo gurigii ama qolkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha ay u deganeed xujratu caaisha daah sawirale ku xidhay markuu safarka ka soo noqday rasuulku calayhi salaatu wasalaam albaabka ma soo dhaafay cadhana wejigiisa waa ka muuqata waxaanu idhi yaa caaisha maa haadihi tasaawiir caaisha waa maxay sawiradani miyaanad ogeyn malaa'igtu inaanay soo gelin guri uu sawiryaal ama ay u joogo ilaa caaisha radia allahu canha sawirka ay baabiisay oo maradii ay googoysay oo sawirkii meesha uu ka baxo wax kale ay ka samaysay rasuulku calayhi salatu wasalaam gurigii ma soo gelin sidaasi ayay ahaayeen saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim oo rasuulkii arrinkaasi ay kaga daydeen arrinta ku saabsan in wanaagga la ysfaro xumaanta la yska reebo qofka intay aqoontiisu marba gaadhsiisan tahay ciddii xaqa khilaafta in loo muujiyo inuu xaqii khilaafay oo aan loo mudaahanayn oo madaxa aan loo salaaxin manhaj iyo wadda ayay u ahay xudayfa ibnulyamaan radia allahu canhu waxa uu yihi isagoo dadka la hadlaaya war hoy wanaagga isfara xumaantana iska reebo haddaad sidaa yeeli weydaan waxaa waad islayn doontaan bu waad islayn doontaan oo ummaddu inay iskhilaafto oo ay islayso waxyaabaha keena iyo cuquubaadka arrintaasi ay ka dhalato waxaa ka mid a dadku oo wanaagga isfari waayo xumaantana iska reebi waayo maanta waad arkaysaan abaaraynu mar walba ka cabanaynaa khilaaf iyo khalkhal iyo buuq iyo qabyaalad iyo xisbiye iyo imtixaan iyo dad islaynayo waxay isku laynayaan aan la garanahayn dad iskhilaafsan wax isku khilaafsanyain aan la garanahayn ayaynu aada iyo aada maanta uga cabanaynaa hadiyo jeer aale xumad jibinun baynu u raadinaahu abaar baa dhacday ha la soo gurmado dad baa islaaye ha loo gurmado oo ha la kala dhex galo oo ha la heshiisiiyo waa waajibina saarantaas laakiin cudurkii maynaan daweyn waa inaynu isweydiino maxaa sababay horta dadkan iyagoo ah dad wada dhashay oo muslimiina inay ismacaan colaade ay dhex marto oo dhiiggoodii ay xalaashadaan ay daadiyaan oo inan iyo abtigii ay isdilaan dadkani inay iskhilaafaan oo gurigii qura ahaa dadkii ku noolaa intaasoo xisbi ay kala raacaan ama axsaab diineed ha noqoto ama kuwa siyaasadeed ha noqotee maxaa sabab ah abaarahan ila ilaahay waxba ku fali maayo gaajaysiinteenna iyo inuu inaharraadiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala waa qari oo roobka ilaahay uu inagala maqan yahay meel madhan oo ilaahay u buuxinaya ma jirto waana kariim ilaahay waa deeqsi bakayl maaha maxaa sababi waa inaan isweydiino ma sabab ilaahay baa inoo caddeeyey sababta qur-aanka inoogu sheegay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu ilaahay wuxuu yihi fasaadkii iyo dhibaatadii ayaa badiyo berriba ka soo ifbaxday maxay u dhacday waa suu ilaahay addoommaha u dhadhansiiyo dembigii ay galeen abaalmarintiisa in ka mid a hadduu ilaahay subxaana wa tacaala addoommuhu dembiga gelayaan abaalmarintiisa waa adduunyadan ugu soo wada qadimi lahaa adduunyadan cidilo ma joogteen mar hore la halaagsani lahaa marka dawadu maxay noqonaysaa marka cudurkaa la garto waa in wanaagga la ysfaro oo xumaanta la yska reebo xudayfa wuxuu yidhi markaad islaysaanna weliba kuwa ahlu sharkaba idinka adkaan doona waxaa madax laydinka dhigi doona kuwa idin dulmiya ee madax laydinka dhigi doona markaasaad ducaysan doontaan ducadii laydinka aqbali maayo maanta waxaad arkaysaa inagoo roob doon samaynayna oo haddana ilaahay baa ogin la aqbalay laakiin dee roobkii mahe inagoon helin baynu is arkayna ma odhan karno ilaahay nagama aqbal intaa ilaahay baa og inuu ilaahay aqbalo laakiin balaayo kale uu inagaga duway ama kayda aakhiro inoogu dhigay waa mid suurtowda waxaa ka horeeya in la roob doono ilaahay roob laga baryo roob la-aanta wixii keena in la daweeye oo dadka maanta miyiga jooga badankoodu salaadoo rukunkii labaad ee islaamka tiirkii labaad ee tiirarka islaamka ayaanu tukanahay haddana waxay leeyiin ilaahay hanoo hanaloo baryo roob ha keene salaad la-aantaada roob la-aanta sababu ah waa in lagu dhaho tuko ilaahay subxaana watacaala ka bar xaaraanta iska daa xoolahaaga sekada ka bixi sekadoo la bixin waayo ayaa roob la-aanta sababu ah ilaahay in la caasiyo oo haddana qofka ay dhibi weydo oo uu maqlo iyadoo lagu hadlayo wuxuuba ilaahay ka cadhaysiinaya ama uu arko oo dadka uu ka waani waayaa waxay daliil u tahay qalbigiisu inaanu noolayn siday odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa qaarkood waa meyid qofka aladii laa yaamuru bilmacruuf walaa yanha can ilmunkar iimaan dhaqaajiya ayaanu qofkaasi lahayn raggii hore wanaagsanaa qaarkood alimaam sufyaan ibnu saciid athawri wuxuu yidhi haddii aan soo maro meel xumaan lagu samaynayo oo dadka aan kala hadli waayaan iska dhaafo murugada aan arrintaa ka qaado awgeed dhiig baan kaajaabu iyo warwarka arrinta noocaasi ay ugu beerto ilaaha in la caasiyo saasay u necbaayeen in la adeecana u jeclaayeen wanaaggana ay isu fari jireen xumaantana ay isaga reebi jireen waana arrin mudan maanta inaan aada ugaga dayanno ilaahay subxana wa tacala hayna waafajiyo inaynu ku dayanno rasuulkeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dadka wanaagsan ilaahay raalli ka noqday nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay ilaahay noo dembi dhaafo waalidkeenna u dembi dhaafo wanaaggana hayna waafajiyo allahu aclam wsala allah calaa nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات انتينو كوكل مينا محاضرة علمية دو سيدانو كلا waxay idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed